infekshanka ku dhaca kaadi mareenka oo ah xanuun inta badan ay aada uga cawdaan dadka soomaaliyeed gaar ahaana haweenka ayaa waxaa keena jeermiska ilumaaragtayda ah ee loo yaqaano bakteriya gaar ahaan nooca loo yaqaano e coli oo ah bakteriyada keenta infekshanka ku dhaca kaadi mareenka doctor haashim abubakar oo kamida dhakhaatiirta magaalada kismaayo kana howlgala isbitaalka kaafi ayaa sharaxaad ka bixiyey siyaabaha uu ku yimaado infekshinka ku dhaca kaadi mareenka iyo calaamadaha lagu garto waxa uuna sheegay in xanuunkani uu kamid yahay cudurada la kala qaada ama la isku gudbiyo horta xanuunkaas caadiyan dadkeena soomaaliyeed waa wax oo dhagooda ku cusub maahan waa wax oo qof walba waxawaaye iska dhaxlo waxa ay ahaay infection infection magacaas markii lasoo qaado marka waa magac ballaaran mugtaah infection wuxuu ku dhici karaa keliya keliya kuma koobno qaadi mareenka keliya kuma koobno meel walbo jirka kamid a ayuu infection ku dhici karaa infection calooshuu ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa qaadi mareenka sidoo kale wuxuu ku dhici karaa any part of the body ku dhici karaa maqaarka uu ku dhici karaa laakiin annaga caadiya markaa magaca waxaa u adeegsanaa markaan soomaali nahnay infection ay haayo infectionka intuu kaa haaya infectionka kaadi heesta iyo kaadi mareenka marka kaadi mareenka marka markii la qeexo infectionka kaadi mareenka waxaa waaye waxaa waaye marka jihaaz bowliya ama waxaa waaye urinary system waxaa iskugu jirtaa marka habdhiska oo kaadi mareenka waxay iskugu jirtaa waxay kasoo bilaabataa keliyaha koobay kasoo bilaabataa waxaa kasoo qaaday keliyaha laba tubo oo la dhaho ureteraa la dhahaa waxay kusoo shubaan kaadi heesti kaadi heesta waxaa kasoo qaado urethra marka intaasuu ka kooban yahay habdhiska kaadi mareenka intaasuu ka kooban yahay marka infectionka ku dhaco waxaa la dhahaa ama caabuqa ku dhaco marka af soomaaliyeeno waxaa lagu la dhahaa caabuqa ku dhaco kaadi mareenka waana wax hadda bulshadeena aada ugu badan yahay infection caadiyan horta markii la dhaho waxaa keeno waa badanaa bacteria la keena ama infection waa wax ilmo aragta ay keento caadiyan infectionkaas marka wuxuu ku imaadaa annaga waxaa u badan oo sababo bacteriada la dhahayo e coli e coli marka waxaa waaye calooshay joogtaa waxay soo raacdaa saxarada waxaa u dhow marka saxaradii waxaa u dhow makaankii kaadida badanaana waxaa waa u badan dumarka waxaa yeelay waxaa kaaban ureterkeeda meesha markakaadida kaadi heest ay kasoo baxdo ay banaanka usoo baxayso tubada soo qaadayso aaday u yarta xanuunkan horta mar kale magaca kale waxaa la dhahaa mid kaleo lagu kala qaada isagana xagga galmada s t d aa lahaa sexual transmitted disease astaan walba horta oo cudur walbo cudur walba waxay ku xiran tahay hadduu meesha uu ku dhacay ku xiran tahay hadda waxaan ka hadlaynaa annaga habdhiska kaadi mareenka kaadicnaa habdhiska kaadi mareenka waxyaabaha lagu garto calaamadaha waxaa waaye qofkan inay kaadida xanuun ay ku qabato kaadida inay xanuun ku qabato kow labo in qofkii waxaa waaye musqusha ay aado kaadida ay kusoo kala harto sidaa dumarka ugu sii badan inay xanuunto meeshaas gumaarka kore inay xanuunto infekshinka gaar ahaan nooca ku dhaca kaadi mareenka ayaa ah mid ay aada uga cawdaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaana waxa uu ku badan yahay haweenka